hay-adda maariynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa xaafadda sare kuusta ee deegaanka garasbaanley waxay gargaar ugu qaybisay toddoba kun iyo shan boqol oo qoys kuwaasi oo laga soo kula xoray afartan iyo shan kaam oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho gargaarkan ayaana isugu jiray qeybaha kala duwan ee raashinka waxaana qeybintiisa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya agaasimaha waahda gargaarka sodma agaasimaha waahda dabagalka iyo qiimeynta hay-adda sodma iyo guddoomiyaha deegaanka garisbaanley cabdisalaan cabdulaahi cumar agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey gargaarkan iyo tirada qoysaska ka faa'iidaystay
maanta waxaan joognaa degmada garisbaanley waxaan meeshaan maanta ku qaybinaynaa deeq gargaar ah oo maaragtay runtii tiradeedu guud ay ahayd shan iyo toban kun oo qoys fayswankii shalay aan qaybinnay toddoba kun iyo shan boqol oo ah maanta waxaan qaybinaynaa wejigii labaad oo maaragtay isna toddoba kun iyo shan boqol oo qoys ah qoys kasta wuxuu helayaa runtii kartoon timira iyo maaragtay qamadi ay noogu wareejisay dowladda shiinaha timirtana runtii waxaa hay-adda ku taageertay dowladda imaaraadka runtii meeshaan waxaan maaragtay hay-addu ay kula kulantay dadkii mudnaa in deeqdaas ay gacanta u gasho qaar ka mid ah qoysaska gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyagoona sheegay in gargaarka loo keenay xilli ay baahi badan u qabeen walaalayaalow wixidna soo gaarsiiseen oo gargaar ah waan helnay kheyr allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aadaad u mahadsantihiin kastidna siiseen waan helnay alxamdulilah shukri haddana wax kaleetood waa idinka sugaynaa insha allah wuxuu ilaahay nooga kiin soo qaado insha allah biidni illaahi alkariim soonna woo yimid hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay noo keentay wax aan haddii alla korya nooga daraynin oo aanan haddana nagu filleen oo baahidii welina hayso marka hadda waxaan ka codsanaynaa in naloo soo badiyo si ramadaanna nagu yimid waa usii baahannahay baahidayna ma dhammaan ilaa weli masiibadii nagama dhammaan ilaahay masiiba naguma keene marka waxaan ka codsanaynaa inay noo soo badiyaan oo aan macnaha haddana middan mid ka sii fiican la kulanno maanta waxaa liisiiyey kartoon timira iyo konton kilo oo qamadi ah waa ku mahadsantahay hay-adda dowladdana kor allaha ka dhigo xildhibaanada madaxooda kor waxay wax noo keeno islaamina allaha u gargaaro hay-adda maareynta musiibooyinka waxaan ka codsanaynaa maasha allah horta waxay noo keeneen alxamdulilah ilaahay maaskale waa ku mahadsan yihiin tan labaadna alxamdulilah waxaa usii mahad celinaynaa madaxda iyo waxaan usii mahad celinaynaa manaha dadku maanta walaalaha maanta noo soo gurmaday maanta waxaa ka faa'iidaysanay qamadii iyo waxbayna siiyeen iyo timirayna siiyeen ma fahantay alxamdulilah wax kaleetana waa ka rajaynaynaa biidni illahi kariim dadoo waxaan nahay oo muslimiin oo maanta ku tabaalaysan maanta muqdisho alxamdulilah qoysaskan gargaarka loogu qaybiyey deegaanka gadhisbaalley ayaa ka koobnaa danyar barakacyaal iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka waxaana gargaarkan ay u qabeen baahi badan